bacdi kale culamadii ka midi waxay yidhahdeen maya masalada hala kala tafsiiliyo ma wixii ku saabsan axkaamta dumarka iyo yacni axwaashooda mise wixii markaa kale wixii axkaamta dumarka ku saabsan sida xaydka iyo nifaaska iyo markaisaga xamliga iyo yacni ashyaada noocaas hadday caynkaasoo kale tahay waxaa la hormarinaya qofka dumara waayo waa umuuro huseeya oo ninkii waa uga dabdi badanta waa uga xifdi badanta laakiin wixii markaa yacni aan ku saabsanayn axkaamta dumarka aan ku saabsanayn iyadoo waxaa la hormarinayaa ninka ayaa la hormarinayaa bay bacdu ahlicilmina marka ay yidhaahdeen oo saasay markaa u kala saareen marka ra'yigaas yani kala tafsiilinaya ra'yi wajiha ayaad moodaa dukuuratun waxyaalaha markaisaga can markaa murajaxaadka waxaa timi ay wadukuuratun yani labnima ayaa timi in xaaluhu qad juhila ay in juhila markaa xaaluhu qad juhila haddii xaalkiisa laga jaahil noqdo yani iyaduna markaisaga dukuuraa timi iyo dukuura wax lagu kala arjaxaya inuu dakar yaho lab yahay waqiila waxaa la yidhi laa maya dukuura waxba laguma kala arjaxayo wa bacduhum bacdi culamada ka midna qad fasala masalada waa kala tafsiiliye waa kala saaray oo waxa marka uu kala qaaday inay ku saabsan tahay axkaamtii dumarka iyo inay ku saabsan tahay wax axkaamtii dumarka aan ahayn hadday ku saabsan tahay axkaamtii dumarka waxaa la hormarinayaa qofka dumar ah ayaa la arjaxaya haddii axkaamtii dumarka aynay ku saabsanayna waxaa la arjaxayaa ninka ayaa la arjaxaya ma kana adhara riwaayatan wamaa wajhu taxamuli bihi qad culima ay wamaa kaana waxaa kaloo murajaxaadka markaa ka mida culuwigay ku wada cadfan tahay wixii markaa ahaaday adhara riwaayatan xagga riwaayada marka isaga inuu ka caansan yahay ayaa markaa laga hormarinaya waxaa riwaayadiisu markaisaga xan markaa aynay ahayn mid waadixa aynay ahayn yacni adhara riwaayatan in riwaayada markaisaga ka cad yahay bimacnaa ka waadixsan yahay oo siiqada lagu taxamulay ay tahay siiqa sariix ah waxaa markaisaga laga hormarinayaa ka markaysa waxaan markaa yacni aynay yacni markaa waadix aynay ahayn wamaa wajhu taxamuli bihi qad culima iyo wixii wejigii loo xambaaray yacni markaisaga la garanayo marka waxa uu tilmaamayaa macnaha la soo wariyey hadduu yahay markaisaga mid awdax ah midna ijmaal iyo ishtibaah ku sugan yahay yani ta ku saabsan wajhu taxamulka ayay ku saabsan tahay sidii lagu xambaaray ee yani markaa samaacii iyo taxdiidkii iyo cancanadii iyo markaysaga qaale inuu yidhaahdo iyo yani markaysaga qira'atan calayhi iyo akhbaranaa iyo waxyaalaha noocaasi waa wajhu taxamulka wajhu taxamulka markaysaga weeye marka wejigii lagu xambaaray kay caddahay eeay ku sariix tahay itisaal waxaa laga hormaraya kaynay itisaal ku cadday sida xadaanii iyo sami samictu buu yidhi labada mid buu yidhi waxaa laga horumarinayaa kii can iyo qaalo iyo isticmaalay waayo yacni markaa xadasanii waxay sariix ku tahay itisaal saas si la-eg waxa weeye samictu waxay sariix ku tahay itisaal inuu xidhiidhsan yahay laakiin qaala hadduu yidhahdo qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam waasida inay jirtaa suuroobi karta ixtimaal maadaama caynkaas yada ay tahay ka wejigii taxamulkee lagu xambaaray markaysaga yacni uu yacni la garanayo oo uu yahay mid ka maran ixtimaal waxaa laga hormarinayaa kii aan ka madhnayn ee ixtimaal geli karo macnaha la soo wariyey ku waadixnimo badan yahay macnana uu ishkaal ku sugan yahay labadii xadiis baa markaa midna waxa uu yahay dalaaladiisu mid ay waadix tahay midna waxay tahay dalaaladiisu xoogaa waadix ma aha ijmaal baa ku jira ishtibaah baa ku jira yacni sida iyo sidaba waa aqbali karaa waxaa la hormarinayaa markaysagaa ka yacni dalaaladiisa macnaha uu ku tusinaya uu awdaxa yahay ee waadixnimada badan yahay kaasaa la hormarinaya kaas ayaa la hormarinaya maa kaana adhara riwaayatan ay wamaa kaana ayaa markaa yani iyo wixii ahaaday ayaa yimi adhara riwaayatan xagga riwaayada markaisaga inuu ka caansan yahay oo bimacnaa ka ka cad yahay oo ka muuqdo ka waadixsan yahay wamaa wajhu taxamuli iyo wixii markaisaga wejigii lagu soo xambaaray bihi isaga lagu xambaaray qad culima markaisaga la ogaaday taأhur اlislaami wاlbacd اctamaa tarjiixa man islaamuhu taqadama wa kownuhu mubaashira aw kullifa aw gayra dismayni lilamni min khafa taأhuru اlislaami ay murajaxaadka waxaa ka mida ay wa taأhuru اlislaami islaamku inuu ta'ahuro bimacnaa goortu islaamay inay dembaysay walbacdu bacdi culamada ka mida ictamaa wuxuu doortay tarjiixa man arjaxaadda kii la arjaxayo islaamuhu islaamnimadiisu taqadama uu horumaray وكونه مباشرا أو كلفا waxaa kaloo markaysaga yani murajaxaadka ku yimi kownuhu ahaanshihiisa uu yahay mubaashiran mubaashir uu yahay oo isagu qisada uu baashirayo aw kullifa ama uu yahay markaysaga yani mid la kalifay oo mukallafa uu yahay aw hayra dismayni ama markaysaga uu yahay midaan laba magac u saaxiibayne hal magac keliya markaysaga u saaxiib ah lilamni markaysaga waxaan aamin waxaa loo hormarinayaa kaas magaca keliya leh lilamni aamin noqoshada laga aamin yahay min khafa yacni qarsooni laga aamin yahay raawigu in markaysagaa noqdo mid markaa yani aan la yani markaa mid markaa yani aan la garanayn ma hebel baa mise waa hebel waxa uu inoo tilmaamayaa murajaxaadka waxaa ka mid a haddii laba saxaabiyo midna goortu islaamay ay dambaysay midna goortu islaamay ay horraysay labada keebaa la hormarinaya waxaa markaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa la hormarinayaa ka islaamnimadiisu dambaysay waana sida jamaahiirta culammadu ay mareen sheikuna marka arjaxayo oo yani shanqidigu yidhi wahada huwa aladhar yani qowlka labaad saasayna jamaahiirtuna qabaan qowlka labaad waxa uu yahay marka in la yidhahdo maya kii islaamnimadii hor islaamnimadiisi horraysay baa la hormarinaya sababta loo hormarinayaana waxay tahay yacni waa ka sharaf badan yahay ma waa inuu ka cabsi badan yahay oo ka sharaf badan yahay ayaa laga yaabaa marka maadaama sidaas yada ay tahay oo isagu ka cabsi badan yahay oo ka sharaf badan yahay waa in kaa islaamnimadiisu horraysay waa in la hormariya bacdi kale waxay yidhaahdeen marka isagaa jihada islaamnimaa horraysay islaamnimaa dambaysay midnaba laguma kala qadimayo ee ka tawaqufay oo yidhi asbaabo kale in lagu kala arjaxo weeyaan laakiin sawaabka waxa weeyaan yacni markaa ka islaamnimadiisu dambaysay hadday baabu tarjiix noqoto in la arjaxo ayaa awlaa sababtuna waxay tahay markaysagaa saxaabadu waxay yidhahdeen waxaanu ku camal fali jiray sida ibnu cabbaas ba laga soo naqriyey laga soo naqliyey alaxdatha faalaxdath yacni markaa midba kuu markaa ka dambeeyey oo nasba kuu ka dambeeyey aanu ku camal fali jiray marka madinana wuxuu u yahay khabarkiisu inuu dambeeyey sida haalibka ah khaasatan weliba hadduu markaysaga waxaan markaa uu tasriixiyo samaac oo u yidhahdo nebigaa ka maqlay waxaa ka mid a waxyaalaha markaa lagu kala arjaxo inuu mid mubaashir yahay midna markaa mubaashir aanu ahayn ajnebi arrinka qisada ka yahay waxaa loo misaaliyaa abi raafic waxa uu ahaa markaysagaa ninkii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo maymuuna markaysaga waxaan waasidada uu ahaa bimacnaa safiirka uu ahaa ee bimacnaa waxa weeye warka uu kala qaadayey ayuu marka ahaa oo u dhexeeyey marka waxa weeye waxa uu yidhi abu raafic nebigu wuxuu guursaday sala allahu alayh wasalam maymuuna iyadoo xalaal ah yacni isagoo xalaal ah yani axaadiis sheegaysa markaysa in labadaba xalaal ahaayeenna waa jira maymuuno lafteeda laga soo wariyey waynu sheegi doonaa marka waxaa jirta xadiis kalea khilaafsan sidaasoo markaa yani muslim soo wariyey cabdillahi bnu cabbaas uu odhanayo wuxuu guursaday isagoo muxrim ah isagoo muxrima ayuu guursaday uu sidaas yadaa odhanayo marka haddii layaha wahuwa muxrim waxaa looga jeedaa isagoo daakhil fi lixraam ixraam buu gudagalay xaj loo ixraamto ama marka cimro loo ixraamto haddii sidaa lagu fasiro oo sida mashhuurka ah waxay noqonaysaa labada markaysagaa xadiid inay tacaarudaan mana suurtoobi karto markaysaga waxaan in marna lagu meheriyey iyadoo markaa yacni markaa isagoo muxrim ah marna wuxuu inu meheriyey isagoo muxrim ah marna isagaan muxrim ahayn oo laba goor caqdigu dhacayna wax suuroobaya maaha markaa sidaas aawadeed waxaa la arjaxayaa qisada markaysagaa kii baashiray yani markaysaga ayaa laga arjaxayaa kii aan baashirin bimacnaa khabarkiisa waa uga aqoon badan yahay waa uga ogaal badan yahay xidiga qubad ma maqasheen iyo de annagaabay nagu qubteen nin taagan waxa wey anigaaba markaysagaa ku dhex jiray oo yani markaa baashiraya arrinka iyo nin markaysagaa le waa maqlay dee labadii arrinka u kala dhow waxaa u dhow markaysagaa ninka yidhi de anigaa markaysaga waxaan markaa shaahid ahaa ashaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib marka sidaas aawadeed waxaa la hormarinayaa ka mubaashirka ah haddii midna mukallaf yahay midna mukallaf aanu ahayna sabi uu ahaa waqtu taxamul yacni waxaa la hormarinayaa ka waxa weeye mukallafka ahaa markuu xadiidka xambaarayey kaas baa la hormarinaya sababta loo hormarinayaana waxay tahay madinadu waxay markaa xoojinaysaa inuu markaysagaa xadiidkii xafiday ayay madinadu quweynaysaa yacni qisadaas waxa weeye lafteeda waa loo dariishadaa abu raafic iyo markaysa waxaan marka cabdillahi bnu cabbaas abu raafic nin mukallafa weyn buu ahaa xaalkaas laakiin cabdillahi bnu cabbaas markaas arrinku dhacayay sabi buu ahaa oo isagaan qaan gaadhin buu nebigu dhintay sala allahu aleyh wasalam marka maadaama caynkaas iyada ay tahay waxaa la hormarinayaa riwaayada mukalafka ayaa laga hormarinaya wakta taxamul yani marka waktigu xadiidka xambaarayay mukalafka kii ahaa ayaa laga hormarinayaa riwaayada kii aan mukalafka marka ahayn ee sabiga ahaa laba isim inaan u saaxiibayna hal magac keliya uu leeyahay waxaa laga hormarinayaa kii markaysaga labada magac lahaa labada magac lahaa waayo waxaa dhici karta labada magac markaysagaa mid inuu waafaqo markaysagaa mid daciifa oo kaa daciifkaa markaysaga waxaan markaya isagu isku qaldamaan laakiin haddii waxa weeye shaarix waxa uu tilmaamaya haddii la qaطicinayo in waxa weeye mid daciifo magaca la wadaagaa inaanu jirin haddii la qaطicinayo oo marka waxa weeye ragsi qaadunbuu magaca la wadaagaa xaalka noocaas markaysaga wuxuu leeyahay sida shanqiidigu sida daahirka ahi waa inaan wax tarjiix la yidhahdaa ku sugnayn sida aayaatulbayinaatkaba ku sugan waxa uu yidhi wa kownuhu mubaashiran ta'ahuru lislaami ay wa ta'ahuru lislaami islaamnimadu inay dib yani dib marto waa dambe uu islaamay ayaa markaysaga murajaxaadka ku timi walbacdu bacdi culamada ka mid ictama ay ikhtaara wuxuu doortay tarjiixa man kii in la arjaxo islaamuhu islaamnimadiisu taqadama uu horumaray wa kownuhu yahay anshihiisa uu yahay baa timi mubaashiran mubaashir uu yahay oo qisada uu isagu baashirayo ku dhex jiray aw kullifa ama uu yahay markaysaga mid la kalifay oo mukallaf ah aw hayra dismayni ama laba isim midaan u saaxiib ahayn uu yahay ee hal isim keliya leh lilamni min khafa yacni markaa in ka laga aamin qabo darteed min khafa qarsooni markaysaga u qarsoomo oo ku dheeh galo markaysaga mid kaloo daciifa aw raawiyan aw kownuhu ahaanshihiisa uu yahay raawiyan markaysagaa mid yacni soo wariyey bilafdi xadiidka lafdigiisii ku wariyey ayaa markaysaga waxaan markaa timi aw dal waaqici ama ahaanshihiisa uu yahay dal waaqici kii dhacdada u saaxiibkaaha uu yahay ayaa iyaduna murajaxaadka ku timi wa kownu man rawaahu hayra maanici iyo ahaanshaha uu yahay kii rawaahu soo wariyey hayra maanici mid markaa yani aan yani markaa mancinaynin waxa uu inoo tilmaamayaa mas'alada waxyaalaha kale lagu kala arjaxo waxaa ka mida midna inuu riwaaya bilmacnaa tahay midna riwaaya bilafdi ou yidhahdo markaisaga lafdigaasaa nebiga ka maqlay sala allahu aleyh wasalam ka kalena uu yidhaahdo yani marka uu tilmaamo inuu macnihii ku wariyey marka waxa weeye macnihii inuu ku wariyo ixtimaal baa geli kara inuu ku khata'ay marka maadaama ixtimaalkaasi geli karto yani waxa weeye wuxuu noqonayaa adcaf yani marka min alawal kii lafdiga ku wariyey waa ka daciifsan yahay waxaa kaloo ka mida midna inuu dhacdada u saaxiib yahay midna waxa weeye dhacdada inuu ajnabi ka yahay oo sida markaa xadiiskii maymuuna yani nebiga sala allahu aleyh wasalam ay tilmaantay in nebigu iyo iyadu ay isguursadeen isaga oo iyadoo ay xalaal yihiin iyadoo ay xalaal yihiin inay isguursadeen khabarka cabdillahi bni cabbaas ee uu yihi nebigu wuxuu guursaday isagoo muxrim ah waxaa laga qadimayaa khabarka maymuuna sababtuna waxay tahay lianna almar'a aclamu binafsih min hayrih yacni qofku isaga daatadiisa uga aqoon badan yani iyo waxa ku tacalluqa hayrkii waa ka yaqaanaa maadaama uu hayrkii ka yaqaano waa in khabarkiisa markaysa waxa markaa la qadimaa saase waxay ku dhisan tahay calaa kulli xaal tarjiixan yani marna la tilmaamayo abuu raafic in khabarkiisa la arjaxayo marna la tilmaamayo khabarka maymuuna in la arjaxayo macnaha markaysagaa muxrim in lagu fasiro sida mashhuurkaa oo la yidhaahdo muxrim waxaa looga jeedaa inuu xaj ama cimro ku jiray ou ixraamtay saasaa laga saas marka ayaa looga jeeda haddii la yidhahdo markaasaa tacaarudku imanaya laakiin siday bacdu ahlicilmi yidhaahdeen imaamu nawowina uu ku tilmaamayo sharxu muslimka waxay aqbali kartaa in la yidhahdo muxrim waxaa looga jeedaa hamzadu inay tahay lidukhuul aan marka muraadka looga jeedaana ay tahay أxrama ay dakla fi اlxaram yani ama dakla fi الshahri الxaraam ama أxrama dakla fi اlbalad الxaraam in sidaas la yidhahday aqbali karta ashcaar baana jirta markaisagaa yani muxaqiq waa xagga hoose kusoo naqlinaya qatala ibnu cafaan alkhaliifata muxrima ibnu cafaan oo khaliifadii ahaa cuثmaan ibnu cafaan waxaa la dilay xaaluu muxrim yahay dee xaj iyo cimro midnaba kuma jirin madiinuu joogo bimacnaa waxa weeye muxrim wuxuu uga jeedaa isagoo xaramkii madiine ku jira ayaa la dilay sidaasuu ka tilmaamaya wa kan bilqanaani min muxillin wa muxrimi baa la mida yani markaysagaa meesha qanaan la yidhaahdo alla maxaa fara badana inta ku sugan markaysagaa mid bil xurmale galay iyo mid markaysagaa bil yani xalaala galayo markaysagaa yani wakti xurmale aan ku jirin yani fara badana waxaa la mida markaysagaa shicir kaleo isaguna tilmaamaya kisra in la dilo isagoo muxrim ah kisra gaal buu ahay maxaa exraam usoo arkay bimacnaa bil yani xurmale buu ku jiray baa loo jeedaa marka calaa haada yani waxa weeye waxay noqonaysaa jamcin yani la jamcinayo labada xadiis oo lagu jamcinayo midna markaa bil xurmo leh ayuu markaa ku jiray baa laga tilmaamaya bil xurmo leh ayuu ku jiray ayaa laga tilmaamaya midna waxaa laga tilmaamaya markaysa waxaan markaa yani kuma jirin xaj iyo cimro midnaba dulqacday ahayd markaysaga waktigii lamaheriyaa layidhi marka calaa kulli xaal waxyaalaha kale markaysaga wax lagu kala arjaxo waxaa ka mid a ciddii laga soo wariyey xadiiska inaanu markaysaga mancinin oo diidin oo haddii markaysaga yani raawigii markaysaga laga soo wariyey yani markaa uu ilaawo oo riwaayada markaysa waxaan markaa yani midna waxa weeye riwaayadiisa yani raawigii uu ilaawo oo garan waayo midna raawigiisi markaysa waxaan markaa uu garanayo waxaa la hormarinaya dee riwaayada markaysa waxaan markaa yani kala garanaya la hormarinaya ka riwaayadiisi markaysa waxaan markaa uu ogol yahay kii laga soo wariyey oo aanu lahayn anigu garan maayo xadiiskaa inaan kuu sheegay yani waxa weeye xoogaa markaysaga dee dani daciifa meeshii soo gelaya iyadoo raajix ay tahay in la aqbalayo haddii aanu beeninin asalku aanu odhan markaysaga waxaasi waa kadib iyo been aanu saas odhan in la aqbalaya hadday raajixa tahay oo waxa weeye yani hore aynuu soo maray haddana waxa weeye waxaa laga qadimayaa oo laga hormarinaya ama laga arjaxayaa kii waxa weeye asalkiisu xadiidka laga wariyey uu sallimayo xadiidka uu ogol yahay waxa uu yidhi ahalis kownu shaykhi aladii rawaa canhu araawi gayra maanici ariwaaya ay gayra mukadibin ilfarca kama taqadama fii qowlihi waljazmu min farcin washaka alasli ila akhirihi fain jazma alfarcu tuqbalu macahu riwaayatuhu walow ankaraha alaslu kama taqadama cala alkhilaafi almadkuur lakinahu cala alqowli bilqabuul waxay ku dhisantahayba mas'aladii marka ku saabsanayd yani waxa weeye haddii la yidhaahdo waabuu beeniyo wuxuu yihi markaysa waxaasi waa kadib iyo been waa inagii soo sheegnay inuu khilaaf ku sugan yahay oo culamada qaarkood ay yidhahdeen riwaayada lama aqbalayo agsarkana loo nisbeeyey sidaas inay yidhahen riwaayada lama aqbalayo haddii markaysaga uu asalku beeniyo bacdi culamada ka mid ah waxay yidhahdeen maya waa la aqbalaya sababta loo aqbalayaana waxay tahay markaysaga ninkan raawiga ee laga soo wariyey xadiidka sheikha ahi waa waa markaysa waxaan markaa waa waa naafi oo riwaayadii buu nafyinaya ninkan kale markaysa waxaan markaa ka sii warinaya farca ahina waa muhbit riwaayadii buu sugaya yani qaacidaduna waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugaya baa laga hormarinayaa ka wax nafyinaya marka maadaama markaysagaa labada la kala hormarinayo oo ka muhbitka wax sugaya la hormarinayo waxa markaa yacni ay noqonaysaa in kan yacni yidhi waa ii warramay oo sidaasuu ii sheegay in laga qadimo kan yidhi markaysa waxaan markaa markaa yani markaa in laga qadimo kan markaa yidhi yani markaa uma sheegin markaa kan yidhi in laga qadimayo marka waxweyn ayay noqonaysa marka waa la aqbalaya riwaayadii ninkaas waxa weeye farca ah ee jaazimka ee jazminaya ee isbaatinaya riwaayadii oo sheikhaas la dhegaysan maayo qowl baa sidaas leh waana qowl culamo badan arjaxeen sheekh axmed shaakirna waa qowlku arjaxayo marka qowlkaa marka lagu socdo iyadoo asalkii uu beeniyey iyo shiikhii oo u yidhi warkaa waxba kama jiraan anigu uma sheegin in la aqbalayo riwaayada raawiga haddii lagu socdo waxaa laga sii arjaxayaayoo ka sii miisaan badan ta markaysa waxaan markaa asalkeedu aanu ku beeninin asalkeedu u ogolyahay xadiidka in laga wariyey kaasaa markaysagaa lasii qadimay kaa asalkiisii aanu ku beeninin waayo kan khilaaf baa ku sugan khilaafkuna waxa weeye markaysaga waa daciifinaya aw raawiyan aw kownuhu raawiyan ama waxaa timi markaysaga ahaanshihiisa uu yahay raawiyan mid ku warinaya bilafdi lafdiga ku warinaya aw dal waaqic ama ahaanshihiisa uu yahay ka dhacdada u saaxiibka wa kownu man rawaahu iyo ahaanshaha uu yahay ka soo wariyey hayra maanici yani ka soo wariyo shiikha ahi hayra maanici mid aan mancinaynin oo aan markaysaga yani ku beeninaynin yani faraca riwaayada xadiidkaas aan ku beeninaynin ahaanshihiisa uu yahay midaan ku beeninaynin waxaa laga qadimayaa inuu yahay mid ku beeninaya oo le warkaa waxba kama jiraan uma sheegin anigu وكونه وضع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح وكونه أهشيس وياي باتمي وضع مركا سقامد يعني لا دحدغي في الصحيح مركا صحيح كتابك صحيح لمسلم مسلم السغناضي على صحيح ياي كائن لمسلم يا والشيخ شيخ حال ياي مد السغن شيخ ذي الترجيح يعني ميسان بدنانت أصاحبك أها وحوجي ذا بخاري وحديثك مركا سقامد مدنا وياي بخاري مسلمين يسوريه midna uu yahay markaysagaa inaan bukhaari iyo muslim soo warin laakiin ay saxiix yihiin ka bukhaari iyo muslim soo wariyeen baa la hormarinaya oo la arjaxaya haddii markaysaga waxa bukhaari uu soo wariyey keligiina waxaa laga hormarinaya hadduu muslim soo wariye hadduu muslim keligii soo wariyena waxaa laga hormarinayaa haddii markaas saxiixaynka midnaba aanu soo warin waa laga qadimaya waa laga hormarinaya wa kawnuhu iyo ahaanshihiisa uu yahay baa ictibaarka markaas sanadka wax lagu kala arjaxaya ka mid ah oo timi uudica marka isagaa mid la dhex dhigay fi saxiixi markaa kitaabka saxiixa ah oo limuslimin muslim usugnaaday iyo washaykhi shaykhii markaa usugnaaday sheikhaasoo di tarjiixi yacni markaa miisaan badnaanta u saaxiiba wa kasratu daliili wariwaaya murajaxun ladaa dawi diraaya wa qowluhu falficlu fataqriiru fasaacatu wa ulqiya alkasiiru ziyaadatu wa lugatu alqabiili warujixa almujillu lirasuuli wa shuhratu lqisati dikru sababi wa samcuhu iyaahu duuna xujuubi marka altarjiixu biictibaari xaali lmarwiyi waxaa la soo warinayo xaalkiisa in wax lagu kala arjaxo wa kasratu daliili daliil adiladu inay badan tahay iyo wariwaayati yani markaa riwaayadu inay badan tahay bimacnaa riwaayadda soo wariyey inay badan yihiin murajaxun mid markaa la arjaxayo weeye ladaa dawi diraaya kuwa garashada u saaxiibka agtooda waa mid la arjaxayo wa qowluhu qowlkiisa yani waa marka waa la arjaxayaa bimacnaa ficilkiisa laga markaa arjaxaya falficlu ficilka ayaa dabeed la arjaxayaa fataqriiru taqriirka ayaa la arjaxaya fasaaxatun yani markaysagaa fasaaxa ayaa la arjaxayaa wa ulqiya alkasiiru waxaa la ilqeeyey oo la tuuray alkasiiru ay kasiiru lfasaaxati kii fasaaxadiisu faraha badnayd yani marka isaga waa la ilqeeyey oo la odhan maayo afsaxa markaa fasiixa waa laga arjaxayaa la odhan maayo ziyaadatun yani markaa ziyaada ayaa markaa la arjaxayaa oo khabarka ziyaado koobsaday waxaa laga arjaxayaa kaan ziyaado koobsan wa lugatu lqabiili yani markaa qabiiladii markaa quraysh ahayd yani lugadeeda khabarka markaa yani ku sugan waxaa laga arjaxayaa kii markaa luqada quraysheed ka madhna warujixa waa la arjaxaya almujillu kii weyneynayey lirasuul rasuulka markaa weyneynayey waa la arjaxayaa wa shuhratu lqisati qisada markaysaga caannimadeeda yani oo qiso caani kay ku sugan tahay waa la arjaxaya dikru sababi ay wa dikru sababi markaysagaa sababa oo la sheego ayaa la arjaxayaa wa samcuhu iyaahu wa samcuhu maqalkiisa uu maqlayo yacni markaa raawigu iyaahu xadiiska uu maqlayo duuna xujubi xijaabiye la'aanteed yacni xijaab ka teedaya la'aanteed waa la arjaxayaayo hadduu xijaab ku maqlayo laga yani waa laga arjaxaya oo hadduu markaa yani xijaab la'aanteed ku maqlayo ayaa la arjaxaya xaalka markaysagaa waxaa la soo wariyey oo matniga ah tarjiixaadka la kala arjaxayo waxyaalo badan baa ku sugan waxyaalaha wax lagu kala arjaxa waxay tahay mid waa inuu qowli yahay midna ficil yahay qowligaa la arjaxaya oo ficilka ixtimaal baa geli karo khusuusiya iyo waxyaalo badan baa markaysagaa geli kara haddii ficil iyo taqriir ay tacaarudaan markaysagaa yani ficilkaa la hormarinaya waayo ficilku yani markaysaga waa ficil sariixa taqriirkuna waa ficil dimni ah waa ficil aan sariix ahayn sidaas aawoodee ficilkii sariixa baa la hormarinaya midii hadday waafaqayso labada xadiis ka mida adilo badan hadday waafaqayso adilo kaloo la macnaa la helayo oo waafaqaya midna adilo badan ayna waafaqaynin adilada badani kay waafaqaysaa laga laga arjaxaya laga horumarinaya kayna adilo badani waafaqaynin mid hadday markaa badan tahay ruwaadda soo wariyey wariwaaya ay wa kasrat riwaaya ruwaadda soo wariyey inay badan tahay hadday markaa midna ay yar tahay kay ruwaaddiisu badan tahay baa laga arjaxaya waayo madinada wuxuu uga dhow yahay in markaysaga khabarkaasi uu yahay khabar markaysa waxaan markaa ka sixo badan oo hadday labaduba saxiix yihiin laakiin waxa weeye riwaayada badnaanteeda sida uu tilmaamayo shanqidiguba ma aha biictibaari xaali lmarwiyi in lagu kala arjaxayo waa biictibaari marka assanad inay ruwaaddu badan tahay waa sanadkii oo wax lagu kala arjaxayo marka shanqidigu waa tacqiibinaya taasoo waxau yihi faaahiru altarjiixu bikasrati dilaal yani waxa uu yidhi walaa yakfa ana atarjiixa bikasrati ruwaati min tarjiixi sanad فجعله من الترجيح باعتبار حال المروي لا يخفى ما فيه يعني waxaa ku sugan marka isaga ma qarsoona bimacnaa nadar baa ku sugan buu tilmaamaya haddii laba khabar ay tacaarudaan oo midna uu fasiix yahay midna waxa weeye xoogaa rakaaka ku suganta aanu aada fasiix u ahayn aanu fasiix saasa ahayn ee waxa weeye qabash marka uu ku yara jiro yacni rakaako yacni ka fasaaxadu markaa ku sugan tahay ayaa laga arjaxayaa kaan fasaaxadu ku sugnayn waayo waxaa laga yaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam fasaaxuu ku hadli jiray waxaa laga yaabaa raawigani inuu is yidhi marka isagaa yani macno ku weri uuna ku khata'aa suurowda hadal rakiika kuma hadli jirin nebigu sala allahu aleyh wasalam laakiin wuxuu ku hadli jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam kalaam fasiixa ayuu marka isagaa ku hadli jiray saas in la eg ma la kala arjaxayaa kii afsax iyo fasiixa waxa uu sheikhu leeyahay markaisaga waxaan markaa waa la tuuray oo waa la ilqeeyey culammadu may ictibaarin afsaxa oo may odhan markaisaga yacni khabarulafsax baa laga arjaxaya calaa khabari lfasiix waayo wakhtiyada qaarkood nebigu sala allahu aleyh wasalam isagoo afsax awoodi kara ayaa wuxuu ku hadlayey markaisagaa fasiix buu ku hadlayey oo mar kastaba afsaxa kuma hadli jirin wakhtiyada qaarkood fasiixuu ku hadli jiray maadaama caynkaas iyada ay tahay yani markaa la odhan maayo kii afsaxaabaa marka la arjaxaya la odhan maayo labada xadiis hadduu midna ziyaado koobsado midna ziyaado ka maran yahay ka ziyaadada koobsaday ayaa markaysa waxa markaa la arjaxaya saasay jamaahiirtu qabaan wuxuu u tusaaleeyey yani takbiiraadka markaysagaa ciidda markaysagaa toddobada markaysagaa sheegaya in laga hormariyo markaysaga waxaan markaa takbiiraadka ciidda ee markaysaga afarta sheegaysa haddii la yidhahdo waa asaxay laakiin waxa uu inoo tilmaamayaaba in waxa weeye culamada qaarkood inay yidhaahdeen waaba daciif oo marka mama asixin oo khataabi ay ka mid yihiin culamada markaisagaa daciifiyey abu sulaymaan alkhaaabi marka calaa kulli xaal waxba markaisaga kaasi mar hadduu daciif yahay mihaal marka masalada u noqon maayo marka khabarkii calaa kulli xaal ziyaado koobsado waxaa laga arjaxayaa kaan ziyaado koobsanin waxyaalaha kale wax lagu kala arjaxo waxaa ka mid a ka luqadii qureysheed waafaqsan waxaa laga hormarinaya ka luqada qureysheed aan waafaqsanayn waayo qaalibu danni waa in markaisaga waxa kanii lafdigii waa inuu ku wariyey waayo nebigu sala allahu alay slam luqada qureysheed buu ku hadli jiray waxaa kaloo la arjaxayaabuu ku yihi ka rasuulka weyneynaya sala allahu alayh wasalam bimacnaa ka warramaya nebiga oo markaysa waxa markaa yacni quwo yeeshay oo bimacnaa waxa weeye qaalib noqday oo cadowgiisi jebiyey oo yacni markaa sidaas tilmaamaya oo xaalkii nebigu sala allahu alayh wasalam inuu xoog badan yeeshay yacni ka ka warramaya waxaa laga horumarinayaa ka markaisaga xaalatu dacfigii xaaladdii markaisaga hijrada ka horraysayee dacfigii oo kale yacni markaysa waxaa markaa ka markaa ka warramaya waxaa laga horumarinayaa ka markaysa waxaa quwada markaisaga sheegaya inuu nebigu sala allahu alay wasalam quwadiisu weynaatay oo yani yani shanigiisu weynaaday saas markaa tilmaamay waxaa la midabuu markaa shaarixu odhanaya ka ka warramaya markaa shaniga saxaabada inuu markaisaga waxaan xaalkoodu inuu quwo yeeshay oo weynaaday oo xoog yeeshay yani markaa isaguna waa la mid buu odhanaya ka markaa yani qiso mashhuura koobsanaya ka qiso markaa aan mashhuur ahayn koobsanaya ka qisada mashhuurkaa koobsanaya la hormarinaya ka sababtii la sheegay iyo kaan sababtii la sheegin ka sababta la sheegay baa la hormarinaya yani ka sababta la sheegay waayo qaalibu danni hadduu sababtii sheegay inuu qofku markaysaga ihtimaam badan ku bixiyey oo markaysa waxaan markaa macnaha la soo wariyey uga aqoon badan yahay oo uga xifdi badan yahay oo saasaa laga fahmi karaa inuu waxa weeye waxyaalaha kale wax lagu kala arjaxo waxaa ka mid a inuu markaa midna uu ku maqli jiray xadiidka xijaab inuu ku warin jiray isagaan arkaynin sida caaisha oo kale uu ka warinaya yani marka caaisha zawji nabiy sala allahu alayh wasalam ayuu ka warinaya oo midna wuxuu kaga wariyaa markaysagaa xijaab oo markaysaga waa ajnebi midna markaysagaa waa maxaarimteedii cid ka midoo xijaab la-aanteed isagoo hor fadhiyuu ka wariyaa marka haalibu danni kaas waxa weeye isagoo hor fadhiyaa ka wariya ee xijaab la-aanteed kaga wariya kaas baa waxa weeye khabarkiisu uu yani markaa ka arjaxsan yahay oo laga arjaxayaa ka markaa xijaab kaga wariya wakasratu daliili daliilka badnaanshihiisa adilo badan inay waafaqaan macnaha markaysagaa xadiidkaa la soo warinayo iyo wariwaayati riwaayadu inay badantaho ruwaad fara badani soo wariyaan murajaxun mid la arjaxayo weeye ladaa dawi diraaya yacni markaa kuwa garashada u saaxiibkaa agtooda ayaa la arjaxaya وqwluhu markaysaga ficilkiisa ayaa la arjaxaya waqowluhu qowlkiisa odhahdiisa ayaa la arjaxaya oo ficilkaa laga arjaxaya falficlu ficilkaa la arjaxaya taqriirkaa laga arjaxaya mid walba ka ka dambeeya laga arjaxaya fataqriiru yani taqriirka marka ayaa la arjaxaya oo taqriirka qudhiisa waxa uu leeyahay sariix iyo dimni buu leeyahay lafta laftiisu fasaaxatun markaysagaa fasaaxo ayaa la arjaxayaa oo hayru lafsax baa laga arjaxaya wa ulqiya waa la ilqeeyo waa la turay alkairu ay kasiirulfasaaxati kii fasaaxadiisu faraha badnaydna waa la ilqeeyo waa la turay oo afsaxa fasiixa laga arjixi maayo ziyaadatun markaysagaa ziyaado inuu koobsado ayaa la arjaxaya wa luqatu lqabiili yacni luqadii markaysagaa yani qabiiladii quraysheed inuu markaa yani khabarku waafaqsan yahay ayaa la arjaxaya oo kii khilaafsan luqadii quraysheed waa laga arjaxaya warujixa waa la arjaxay almujilu kii weynanayay lirasuuli rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo shaanigiisi iyo xaalkiisu inuu kor maray oo quwo yeeshay tilmaamaya kii waxa weeye xaalatu dacfigii ka warramaya waa laga arjaxaya wa shuhratu lqisati qisadu markaysagaa inay caan tahay ayaa la arjaxayaa oo khabarku hadduu koobsado markaysagaa qiso caana waxaa marka yacni laga arjaxayaa kii qisada khafigaa koobsaday dikru sababi ay wa dikru sababi sababta in la sheego ayaa markaysagaa la arjaxayaa oo kii ka marhnaa sababta sheegitaankiisa laga arjaxaya wa samcuhu maqalkiisa markaysaga waxaan xadiidka u yacni wa samcuhu maqalka uu maqlo ay hu raawigu iyaahu xadiidka uu maqlaa duuna xujubi xijaab la'aanteed ay murajaxun isagana waa la arjaxayaayo hadduu markaysaga xijaabku maqlaa laga arjaxaya wa samcuhu maqalkiisa markaysaga waxaan xadiidka u yacni wa samcuhu maqalka uu maqlo ay hu raawigu iyaahu xadiidka uu maqlaa duuna xujubi xijaab la'aanteed ay murajaxun isagana waa la arjaxayaayo hadduu markaysaga xijaabku maqlaa laga arjaxaya waalmadani yacni kii khabarkii markaa yani madiine loo nisbeeyey waa la arjaxayaa oo kii makigaabaa laga arjaxaya waalkhabaru aladii jamac khabarkii kulmiyey xukman wa cilatan xukmi iyo cillo kulmiyey yacni markaysaga waa la arjaxayaayo ka xukmi keliya sheegaa laga arjaxaya ka qatli man rajac taasi waxay ahaatay sida markaysaga waxa dilka la dilayo kii diinta ka noqday wamaa ay waladii kii bihi ay markaa xaasilun bihi ay ku xasilayso ama markaa yacni xasala bihi uu ku xasilayo taqadumun markaysa waxan markaa horumar licillatin cillo uu hormariyo yacni waa la arjaxayaayo ka cillada la dibdhigay waa laga arjaxaya wamaa bitawkiidin yani markaa wamaa bitawkiidin iyo wixii markaysa waxaan markaa ku sugnaa ay ay wamaa xasala ama wamaa yaxsulu iyo wixii ku xasilayo bitawkiidin tawkiid ku xasilaya iyo khawfin khawf yacni kuwa xasilaya cabsi markaysa waxaan markaa ku xasilaya oo yacni cabsigelin ay ku jirto yuclamu waxaa la og yahay yacni marka ay kownuhu murajixan inuu markaysagaa murajix yahay ayaa la ogsoon yahay wuxuu inoo tilmaamayaa hadday laba khabar tacaarudaan oo midna uu madani yahay midna maki yahay waxaa la hormarinayaa ka madanigaabaa ka makigaa laga hormarinayaa madani iyo maki sida badan qur-aanka loo isticmaalaa macnaha looga jeedana waxaa markaa yani sida raajixa ah looga jeedaa wixii markaa hijrada ka horreeyeyna waxaa la yidhaha maki walow maka meelaan ahayn baa kusoo degaan wixii markaa yani hijrada ka dambeeyeyna waxaa la yidhahdaa madani walow fii makata ha kusoo degaan be hadday xajatulwadaac nebiga kusoo degto sala allahu alayh wasalam isagoo maka jooga waxaa la odhanayaa waa madani baa la odhanaya waa madani ayaa laodhanaya marka ictibaarka madani waxaa laga eegayaa markaa hijradii maka dambaysay mise kama dambaynin sidaas yadaa ayaa la yidhahdaa sidaas yadaa ayaa la yidhahdaa marka sheikhu hadda wuxuu u wataa yani in markaa khabarka madiine markaa ka dhacay kamaka ka dhacay waa laga hormarinaya yani sidaas yadaa ayuu ka tilmaamay iyadoo uu aqbali karo kaa maka ka dhacay inuu noqdo markaysaga waxa madiine kiisa inuu ka dambeeyey oo nebigo sala allahu alay wasalam safar ku tegey yani markaysaga xaj ama cimro inuu markaa dhacay khabarkani ay suuroobi karto sidaasu markaysaga waxa markaa u watay marka waxa uu yidhi yani shanqiidugu watxqiiqu ana almakiya huwa ma kana qabla alhijrati aw fii safariha waalmadaniyu ma kana bacda nuzuuli lmadiina walow fii makata bay culamadu raaciyaan wama dakarahu lmualifu fi sharxi min ana ma kana fi safari lhijrati madaniyun fainahu khilaafu taxqiiq yani waxa weeye waxa uu markaysaga mualifku ku sheegay buu hi markaysaga sharaxa oo ah markaysaga waxaan markaa wixii safarkii hijrada yani ka dhacay inuu markaysaga waxaan madani yahay yani taxqiiqa waa khilaafsanta bimacnaa waxa weeye saas markaa waxoogaa ma saxna marka calaa kulli xaal haddii isilaaxan markaysagaa saxiixa ah oo ah markaysagaa maki in looga jeedo wixii markaa hijrada ka horreeyey madani in looga jeedo wixii markaa hijrada ka dambeeyey dee xaalkaas markaa tarjiixyo ma yaalle taariikhdii waabaa la garanaya waxay noqonaysaa naasikh iyo mansuukh a laakiin muraadka hadda sidaa ugama jeedo ee wuxuu uga dan leeyahay uun wixii madiine ka dhacay iyo wixii maka ka dhacay iyadoo sida loo u kala horreeyeen aan la kala garanayn ka madiinuun baa la hormarinaya waayo haalibka yani markaysa waxaan markaa axaadiista madiine ka dhacday way ka dambaysay yani markaysagaa maka a walow bacdi axaadiis ah oo markaa yani madiine markaysa waxaan akhbaartii ka dhacday in badan oo ka mida ka dambaysay yani marka ama safarkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu cimrada u safray ee uu soo cimraysanayey ama soo xajinayey yani kuwaa walow haba ka dhacdee yani waxa weeye oo markaa haba yidhahda nebigu ha sheegabe yani waxay tahay sida haalibkaa in ay fara badan tahay yani akhbaarta madiine ka dhacday inay ka dambaysay ta maka ka dhacday xukumkii laba shay koobsaday cillo iyo xukum labadaba ay wada sheegay waxaa laga hormarinayaa ka xukum keliya sheegay waa haddii man badela diinahu faqtuluuh iyo xukumka markaysaga waxaa nahaa can qatli nisaa waxaa la hormarinayaa markaysaga waxaa markaa ka yani cilladii iyo xukumkii labadaba israaciyey labadaba ka israaciyey ayaa la hormarinaya ka cillada laga horays cillada la horraysiiyo ee xukumkana la dambeed sheego ayaa laga hormarinayaa ka xukumka la horaan sheego cilladana lala dib marayo a oo waxay tanaasubka ay isku xidhan yihiin xukumkiiyo cilladu ayaa markaisaga mu'akad ka sii ah oo ka sii adag xaalka markaisaga waxan markaa la hormariyo cillada khabarkii tawkiid markaa la socdo iyo adkayn ka tawkiidka ka madhan waa laga hormarinaya ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatilun baatilun baatilun yacni waxaa weeye tawkiid baa loo keenay oo uu nebigu ugu ceeceeshay sala allahu aleyh wasalam marka alaa ayuma axaqu binafsiha min waliyiha a ama asayibu axaqu binafsiha min waliyiha yacni ta noocaasoo kalea khabarkaas yacni tawkiid waa ka maran yahay kii horena tawkiid buu markaysaga waxan markaa ku dheehnaa marka ka tawkiidka ku dheehan baa la qadimaya laga hormarinaya abarkii khabarkii markaysa waxaan markaa cabsigelin yacni uu ku jirto waa la qadimaya waxaa laga hormarinaya kii cabsigelinta ka maran a tusaalihiisu waxay ahaatay waa sida markaysa waxaan camaar bnu yaasir inuu yidhi man saama yowma shaki faqad casaa abaalqaasim sala allahu aleyh wasalam marka xoogaa takwiif baa ku jira cisyaan maadaama markiisa waxan uu ku tilmaamay marka kii waxa weeye tahdiidka ka maran waa marka takhwiifka ka maran yani waaa waa la arjaxaya waxaa la arjaxayaa ka takhwiifka uu weheliyo ayaa la arjaxaya wamaa ay waladii kii yaxsulu bihi uu ku xasilayo taqadumun horumarin licillatin cillo la hormariyo iyo wamaa bitawkiidin iyo wixii markaysagaa tawkiid marka wamaa ay waladii kii yaxsulu ku xasilaya bitawkiidin tawkiid ku xasilaya wa khawfin iyo cabsi markaa ku xasilaya bimacnaa cabsigelin baa loo jeedaa yuclamu waxaa la ogsoon yahay kownuhu murajixan murajix inuu yahay ayaa markaa la ogsoon yahay wallahu aclam subxaanaka allah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wma yacumu muطlaqan ila sabab faqadimanhu taqdi xukma qad wajab maa minhu lisharطi cala almunakari wahwa cala kuli aladi lahu duri mucarafu ljamci cala ma stufhima bihi min allafdayn acni man wma wdi halaaثaة عlى الmucaraف di ljinsi لاxtimaali cahdi qad yafi waxaynu ka warramaynay tarjiixaadka waxa uu yidhi wmaa yacumu wamaa ay waladii kii yacumu yani markaa wax camimaya muطlaqan yani markaa xaaluu yahay markaa muطlaqu yahay camimaya faqadimanhu hormari ila sabab sababta mooyaane yacni suwarka kale oo dhan kaga hormari taqdi waxaad markaa yacni gudanaysaa xukman xukum oo qad wajaba waajibay ayaad gudanaysaa maa ayaa ladii kii minhu yacni markaa lishardi ay istaqara lishardi shardi u sugnaaday minhu xaaluu caamka ka mid yahay cala almunakari ay murajaxun waa mid markaa la arjaxayo ama muqadamun waa mid laga hormarinayo cala almunakari kii la nakireeyey wahuwa isagu kaa munakarkee la nakireeyeyna duriya waxaa la ogaaday lahu isaga loo ogaaday calaa kulli ladi yani wahuwa markaa isagu kaa munakarkaahina yani calaa kulli ladi lahu lahu duri ay muqadamun waa mid la hormariyey calaa kulli ladii kii dhammaantiiba markaysagaa laga hormariyey duriya lahu yani markaysagaa loo ogaaday waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa suurada koowaad haddii marka ay iscaaridaan laba markaa yacni nas oo labaduba caam ay yihiin midna cumuumkiisu mutlaqu iska yahay oo aan markaa sabab aanu ku imanin midna uu sabab ku yimi markay labadaas iscaaridaan waxaa la hormarinayaa kii aan sababta ku iman baa laga hormarinayaa oo laga arjaxayaa kii sababta ku yimi waxaa laga reebayaa un suuradii uu ku yimi ee sababulwuruudka ama sababunuzuulka ahayd ayaa kii caamka aha ee sababta u saaxiibkaa suuradaasaa lagu hormarinayaa oo isaga markaa la siinaya suwarka kale oo dhanna waxaa lagu xambaarayaa markaysagaa naska kale ee caamkaa baa lagu xambaarayaa sababta sidaas loo yidhina waxay tahay kan sababta le dee adcaf buka iyo khilaaf baaba ku sugan oo bacdi baa leh yacni sababtuu ku gaar yahay yacni maadaama khilaafkaasi uu ku sugan yahay khilaafkaasi wuu daciifinayaa marka kan kale aan sababta lahayn macnaha mutlaqay uga jeedaana waxay tahay waa inaanu sabab ku imanin ee suwarka kale ee sababta markaa ah mooyaane suwarka kale oo dhan waxaa la siinayaa naskaas caamkaa ee cumuumkiisu uu yahay mid mutlaqu iska yahay oo aan sabab ku iman ayaa markaa lagu hormarinayaa oo isaga ayaa lagu arjaxaya suurada markaysagaa sababulwuruudka ama sababnuzuulkana yacni naskii caamka ee sababta lahaa ayaa isagana loo gaar yeelaya wajdin biidkhaali dawaati sababi warwi cani limaami dannan tusibi oo inagii soo maray oo yacni markaa sababu nuzuulku ma waxa uu yahay ama sababulwuruudku ma qadciyu dukhuul ba oo naska markaa yacni ilaaba ilaa inuu soo galaa ma qadciba mise waa danniyu dukhuul oo inuu soo galaa markaysaga waa mid la filayo oo la danninayo ee mid la qadcinaya ma aha laba qowl baa ku sugnaa qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay qabeen waxay tahay inay markaa uu yahay qadciyu dukhuul yacni markaa qadciyu dukhuul inay markaa tahay sidaas iyadaa ayay markaa ahayd marka haddii la yidhaahdo sababtii markaana sababtiina waa laga saaray waxaa ka dhalanaysa markaysaga sababtii ay ku soo degtay ama uu ku soo arooray nasku in yacni aan xukumkeedii la caddaynin marka ta'khiiru lbayaan can waqti alxaaja ayaa ka laasimaya taasina waa mid aan suuroobaynin ishkaal baa la isweydiiyey ku saabsan yacni maxaa u dhexeeya tan iyo tii la soo maray oo iminka waxa weeye waxaynu soo aragnay kii waxa weeye kulansaday sabab iyo yacni markaa kulansaday iyo xukum yacni waynu soo aragnay walkhabaru aladii jamac xukman wa cilatan ka qatli man rajac oo kalaynu soo maray markaa suuradan iyo taas maxaa u dhexeeya waxaa markaa yacni ka jawaabay culammada qaarkooda waxay yidhahdeen farqiga u dhexeeyaa waxay tahay taas hore ee sababta ama cilladu iyo xukumku labadaba markaysaga waxaan waxay ku sugan yihiin naska naskay ku sugan yihiin oo labadaba markaysaga raawigu waa sheegay laakiin tan kale markaysaga hadda laga hadlayo sababta uu ku soo arooray sababtu markaysaga waxaan markaa naska markaa kuma sugnaa a man bedela diinahu faqtuluuh yacni sababta markaysaga waxa loo dilayo bimacnaa cillada iyo xukumku labaduba waxay ku jireen yacni waxay labaduba ku jireen yacni markaa raawiga riwaayadiisa ayay ku jireen oo xadiidkii uu soo warinaya ka mid ahayd marka waxa weeye tan hadda laga hadlayaana waxay ku saabsan tahay waa inuu sabab ku soo arooro mucayan ah oo khaas ah ku soo arooro laakiin aanu ahayn mid yacni markaa naska manduuqiisa ka mid ah yacni markaan ahayn sidaas iyadaa buu markaysagaa tilmaamayaa sheikha markaa naadimka ay sharxiisa nashru bunuudka uu ku sheegaya waxaanu tilmaamayaa aayaatulbayinaatku inuu saas qoray masalada kale uu iyadana inoo tilmaamay waxay tahay haddii lafdi markaa yacni caam ah oo shardinimo faa'iideynaya caamna ah shardinimona faa'iideynaya uu soo arooro sida man iyo maa iyo waxyaalaha la midka ah in laga hormarinayo yacni markaa caamkii munakarka ahaa ee la nakireeyey sida nakiradii siyaaqu nafyi iyo wax la mid ah waxaa laga horumarinayaa markaysagaa manta iyo maada shardiya shardiyataynka ah ayaa laga horumarinaya sababta looga horumarinayaana waxay tahay oo markaysagaa isaga lo iyaga yacni loo arjaxayaa kan markaa munakarkee la nakireeye khilaaf baa ku sugan oo bacdu ahli cilmi ba waxay leeyihiin yani markaa ma faa'ideeyo ilaaq buu faa'iideynayaa cumuum ma faa'ideynayo cumuum ma faa'ideynayo haddii aanu ahayn yani mid markaa min maziida a la geshay haddii markaa aanu ahayn amaba aanu ahayn markaysaga idaa buniyat maca allah labadaas suura haddaanu midnaba ahayn yani waxa weeye ilaaqun buu faa'ideynaya cumuum ma faa'ideynaya bacdi culamada ka midi ay mareen oo qaraafi oo kale markiisa waxaan markaa waynagii soo aragnay markaa ra'yigiisa marka adigu calaa kulli xaal marka manta iyo maada shardiyataynka ah waxaa laga arjaxayaa hadday iscaaridaan yacni kii munakarka ahaa isim markaa munakar oo la nakireeyey markuu cumuumka faa'iideynayo waa hadduu markaa fii siyaaqi nafyi iyo waxyaalaha la midkaa dhaca waxa markaa hadday iscaaridaan la hormarinayaa manta iyo maada ayaa la markaa la hormarinaya la arjaxaya kan munakarkaa laftiisana waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa waxyaalaha kale markaysagaa cumuum loo gartay oo dhan in laga hormarinayo ee ashyaadaa lasoo sheegay aan ahayn yacni ashyaada kale oo dhan ee cumuum loo gartay in laga arjaxayo kaa munakarka ah ayuu iyadana inoo tilmaamaya waxa uu shaarixu markaa sheegayaa waxaa laga istisnoonayaa wixii sariix ku ah sida kullun iyo jamiicu iyo ereyada noocaas oo kale ah ee sariixa iyagu ah ee cumuumka ku cad kuwaas markaysaga iyaga waa laga reebaya yacni kuwa iyaga waa laga reebaya sababta loo yidhi markaysagaa ta hore shardiga waa la hormarinayaana shardigu markaysagaa sida badan yacni waxa uu faa'iideynayaa cillo iyo xukum isla jira ayuu faa'iideynayaa oo haddii shardi markaysagaa la sheego yacni marka waxay markaa faa'iideynaysaa yacni cilladii iyo xukumkii labadaba markaysagaa in la sheegay marka sababta loo horumarinayaa sidaas weeye siduu markaysagaa naadimkuuba sharaxiisa ku odhanayo yacni shanqidiga laftiisuna waa hadalkiisa ku khatimayo wamaa yacumu wamaa ay waladii kii yacumu yacni markaysagaa caamka aha mutlaqan xaaluu yahay markaysagaa cumuumkiisu mid la itlaaqay oo aan sabab khaasa ku imanin faqadimanhu marka isagaa yacni hormariyo isaga arjax ila sabab yacni marka waxa weeye sababta markaysaga waxaan markaa mooyaane suwarka kale oo dhan yacni marka arjax oo muqaabilkiisa cumuumkii markaa yacni sabab lahaa yacni ka arjax taqdi waxaad markaa gudanaysaa xukman xukum oo qad wajaba marka isaga waajibay haddaad saas samaysay ma y aladii kii lishardi ay istaqara lishardi shardi u sugnaaday minhu xaaluu caamka ka mid yahay cala almunakari ay muqadamun ama murajaxun waa mid la arjaxayo cala almunakari kii la nakireeyey baa laga arjaxaya wahuwa ka munakarkaana yacni marka ay murajaxun waa mid la arjaxayo calaa kulli ladii kii dhammaantii baa laga arjaxayaa duriya la ogaaday yacni ay huwa isaga lahu cumuum loo ogaaday mucarafu ljamci calaa ma stufhima mucarafu ljamci jamac markaysagaa kiisa la macrifeeyey calaa ma stufhima ay murajaxun waa mid la arjaxayo oo laga arjaxayo calaa ma stufhima wixii markaysagaa la istifaam weydiiyey la su'aal weydiiyey bihi markaysagaa isaga lagu markaa su-aal weydiiyey min allafdayni xaalu markaysaga waxaan markaa labada lafdi uu ka mid yahay acni waxaan u jeedaa man iyo wamaa baan u jeedaa yacni waxa uu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye caam yacni markaa lafdigiisu yacni markaa jamac yacni jamacna uu faa'iideynayo mucarafna uu yahay oo mid la macrifeeyey marka uu yahay man iyo maa markay yacni istifaamiye istifaamiyatayn markay yihiin xaalka noocaasa iyo maa markaysa waxaan markaa la arjaxaya waxa uu sheekhu inoo tilmaamayaa waxaa la arjaxayaa mucarafuljamciga jamacii la macrifeeyey ayaa markaysaga waxaa la arjaxayaa oo laga markaysaga arjaxayaa yacni manta iyo maadu markay tahay istifhaamiyatayn markay yihiin yacni marka ayaa laga arjaxaya sababta markaysaga waxaa jamaca la macrifeeyey uga xoog badnaadayna waxay tahay jamaca la macrifeeyey yacni ilaa midh baan la khasisi karaynin yacni laakiin man iyo maa markaysaga waxa bannaan ilaa midh in la khasiso ayaa bannaan marka maadaama markaysagaa sidaas iyada ay tahay ayaa waxa weeye yacni markaa jamci la macrifeeyey uga xoog batay oo isaga ilaa aqaluljamci ayaa takhsiiskiisu socon karaa wejhigaas markaysagaa weeye sida markaysagaa looga arjaxaya mucarafu ljamci jamca markaa kiisa la macrifeeyey ama al ama idaafo kii la doonaha lagu macrifeeyey calaa ma istufhima ay murajaxun waa mid la arjaxayo calaa ma istufhima kii markaysagaa lagu istifhaam markaa dalbay bihi markaysaga yani markaa yani markaa isaga markaa lagu istifhaam dalbay min allafdayni xaalu markaysagaa labada lafdi ka mid yahay acni waxaan ujeedaa man iyo wamaa baan markaysagaa ujeedaa wdi halaaatu cala almucarafi diljinsi lixtimaali cahdin qad yafi wadi halaaatu tan oo saddexda ahi cala almucarafi ay murajaxun waa mid la arjaxayo cala almucarafi kii la macrifeeyey mucarafkaasoo diljinsi jinsi u saaxiiba yani markaa mucarafkaas oo jinsi yani u saaxiiba lixtimaali cahdin cahdi markaysaga waxaan markaa aqbalaadda uu aqbalayo mid gaara in loo jeedo yacni markaa kaa gaarkaoo qad yafi laga yaabo inuu yimaado yacni marka aqbalaadda uu aqbalayo darteed ayaa marka isagaa saddexdan markaa loo arjaxaya yacni wuxuu inoo tilmaamayaa manta iyo maadu markay istifhaamiyateynka yihiin iyo mucarafuljamciga saddexduba markaysaga waxaan kii la macrifeeyey jinsiga u saaxiibka ahaa waxa uu yahay yacni mid markaa saddexdaba laga arjaxayo yacni saddexda kii wale markaysagaa caaridaba yacni mucarafkii jinsiga u saaxiibka ahaa yacni marka waxaa laga arjaxayaa saddexdan kii ka mid ee caaridaba waa la arjaxaya sababta looga arjaxayaana waxay tahay waxaa suurtoobi karta kaas markaysaga waxaa jinsiga ah ee la macrifeeyey sida al insaan oo kale in la yidhahdo markaysa waxaa markaa waxaa loo jeedaa mid machuud oo laysla garanayo waaxid mucayana loo jeedaa in markaa la yidhahdaa suuroobi karta marka ixtimaalka uu ku iman karo inuu markaysaga yani ay tahay yani ashiisu cahdiye inay iska tahay ay iska aqbali karto cahdiye inay iska tahay ay iska aqbali karto sidaas aawadeed sidaas aawadeed baa markaysaga waxaan markaa saddexdan loo arjaxaya wadi halaaatu tan oo saddexda ahi cala almucarafi ay murajaxun waa mid la arjaxayo cala almucarafi kii la macrifeeyey baa laga arjaxaya mucarafkaasoo diljinsi jinsi u saaxiiba lixtimaali cahdin yacni markaa cahdi aqbalaadda uu aqbalayo darteed cahdigaas oo qad yafii inuu yimaado laga yaabo taqdiimu maa khusa calaa maa lam yukhas wacagsuhu kullun ataa calayhi nas taqdiimu maa kii horumarintiisa khusa la khasisay calaa maa lam yukhas ay murajaxun waa mid la arjaxayo calaa maa lam yukhas kii aan la khasisina takhsiis aan u gelinin waa laga arjaxaya wa cagsuhu markaysagaa kaa lidkiisuna oo ah markaysagaa kii la khasisay yani maya waxaa markaa fiican in markaa taqdiimu laga dhigo mubtada oo cagsuhu lagu cadfo yani jumlada kullun ataa calayhi nasna ay noqoto markaysaga waxaan yani inay tahay khabar markaa inay noqoto jumladaasi taqdiimu maa kii hormari horumarintiisa khusa la khasisay calaa maa lam yukhas laga hormariyo wa cagsuhu iyo sidaa lidkiisa oo kii markaa yacni la khasisay ay la khasisay laftiisa kii aan la khasisin laftiisa kii aan la khasisin laftiisa laga arjaxayo kii la khasisay labada sidii la yidhaahdaba kullun mid kasta oo labadaa ka mid a ataa calayhi nasu nas baa ku yimi bimacnaa waxaa weeye qowl aqwaasha ahlucilmiga ka mid ah ayaa sidaa ku yimi oo bacdi culammada ka mid ah qaba halkana wuxuu inooga inoo tilmaamayaa hadday laba caam iscaaridaan oo labadaa caam midna uu yahay cumuumu takhsiis galay midna uu yahay cumuum aan takhsiis gale oo laysla ogol yahay aanu gelin labada keebaa la arjaxaya waxa uu inoo tilmaamayaa yacni culamada qaarkood inay yidhaahdeen waxaa la arjaxayaa cumuumka uu takhsiisku galay baa la arjaxaya bacdina waxay yidhaahdeen maya cumuumka aan takhsiisku gelin baa la arjaxaya waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan in waxa weeye cumuumka aan takhsiisku gelin in marka la arjaxayo sababta loo arjaxaya cumuumka aan takhsiisku gelinna waxay tahay cumuumka marka la yidhahdo alcaamu almaxfuud ama alcaamu albaaqi calaa cumuumih caamka markaysagaa cumuumkiisii ku baaqiga ah ama caamka la xafiday la ilaashay cumuumkaasi waxa uu isagu yahay mid ka xoog badan cumuumkan takhsiisku galay waayo culammada qaarkood ba waxay qabaan cumuumka haddii takhsiisba galo yacni waxa weeye cumuumnimo xujo kuma noqonayo maadaama ay sidaas yadaa tahay iyadoo raajix ay tahay baaqiga inuu xujo ku yahay oo sidaas yadii markaysaga ay raajixa tahay wahuwa xujatu lada alagari in mukhasisun lahu mucayanan yabinna waa inagii soo aragnay marka iyadoo ay raajixu sidaas tahay ayaa haddana khilaafkaas galay baa daciifinaya marka waxa weeye alcaamu almaxfuud ama alcaamu albaaqi calaa cumuumihi caamka la xafiday ee cumuumkiisa la ilaaliyey ama cumuumkiisii ku baaqiga ah waxa uu yahay mid laga arjaxayo murajaxun yani cala alcaami almakhsuus caamkii la khasisay waa laga arjaxaya laba sheikoo markaa safiyadiin alhindi iyo markaa subki ayaa waxay yidhahdeen maya sidaa lidkeeda ayay yidhahdeen oo waxay yidhahdeen ka la khasisay laftiisaa la arjaxayaa bay yidhahdeen waana qowlka uu shiiku hormariyey taqdiimu maa khusa calaa maa lam yukhas waxa inay markaa iyaguna markaa cillo ka dhigteen oo ay yidhaahdeen cumuumaadka inuu takhsiis galo iyo inaanu takhsiis gelin waxa fara badan cumuumaadka inuu takhsiis galo oo haalibku waa in cumuumka takhsiis galay ayaa haalib ah maadaama markaa haalibku uu yahay in cumuumka takhsiis galo oo yacni markaa cumuumaadka badankoodu yacni takhsiis uu galo oo la khasiso sidaas uu haalibka yahay yacni waxaa had iyo jeer fiican haalibka iyo naadirka haalibkaa fiican bay yidhaahdeen maadaama haalibku naadirka ka fiican yahay shayga yar ka fiican yahay waxay noqonaysaa waxa weeye in la yidhaahdo yacni markaa kaa cumuumku siday u badan yihiin oo in la khasiso ah ayaa kanna in lagu xambaaroo la haleeshiyo ku fiican marka waa in la yidhahdaa caamkii la khasisay baa la arjaxayaa oo laga arjaxayaa caamkii aan la khasisin taqdiimu maa sawaabku waxa weeye waa sida markaa jamaahiirta oo qowlka markaysagaa jamaahiirta ayaa markaysagaa fiican ay mareen marka qowlkoodu xujadoodu markaysagaa ma qawiysana tacliilka jamaahiirta ka xoog badan taqdiimu maa kii markaa horumarintiisa arja ama arjaxaadiisa khusa la khasisay la arjaxo calaa maa lam yukhas kii aan la khasisin laga arjaxo wa cagsuhu iyo sidaa lidkiisa oo kii waxa weeye aan la khasisin in laga arjaxo kii la khasisay kullun mid kasta oo labadaa ka mida ataa calayhi nasun yacni nas baa ku yimi bimacnaa qowl aqwaasha ahlucilmiga ka mida oo tansiisinaysa ama caddaynaysa ayaa markaysa waxaan markaa ka yimi ku yimi ishaaraة wdat اlima yurtaضى kwnuhma min bacdi dati اliqtiضاء ishaaraةn ishaaro dalaalatlishaaro dalaalada la yidhahdo horeynu soo aragnay iyo wadat اlimaa yacni iimaaga ti u saaxiibkahayd yurtaضaa labadaasba waxaa laga raali noqonayaa kownuhumaa ahaanshahooda ay yihiin min bacdi dati اliqtiضاء dalaalada dalaalat liqtiضاa la yidhaahdo oo ah markaysagaa lafdigu yacni waxa markaa sixadiisu yacni tarkiibka waxa marka asaxaadda uu asaxayo ay ku xidhan tahay inuu asaxaa ama uu saxiix noqdaa ama markaa inuu dhab noqdaayo markaisagaa run noqdaa taqdiirka markaa la qadaraya ay ku xidhan tahay yacni markaa ayay ka dambeeyaanoo dalaalaatuliqtidaagaa horeeya yacni saddexda dalaalo markay iscaaridaan dalaalaatuliqtidaa iyo dalaalatu ishaara iyo dalaalatu imaa waxaa loogu arjaxayaa dalaalatu liqtidaa yacni sababta loogu arjaxayaana waxay tahay yacni markaa waxaas muqadarkee la qadarayaa waa wax maqsuuda oo hadalka loola qasdiyey oo runnimadiisa ama sixadiisu ay ku xidhan tahay mar hadduu maqsuud yahay yacni marka hadalka runnimadiisa ama sixanimadiisuna ay ku xidhan tahay waxay noqonaysaa isaga in la hormariyo la arjaxo sidaas yadaabay noqonaysaa sidaas yada ah ayay markaa noqonaysaa dalaalat lishaara iyo dalaalat liimaan markay tacaarudaanna waxaa la hormarinayaa dalaalat liimaan waayo dalaalat liimaan maqsuud yani qasdigiisu waa maqsuudun bilasaala yani dalaalat lishaarana waa maqsuudun bitabc laa bilasaala yani tabcnimaa loola qasdiye asaalanimo loolama qasdinin laakin dalaalatun markaysaga iimaa waa maqsuudun yani bilasaala maadaama ay caynkaas yadaa tahay dalaalat liimaa baa laga qadimaya oo laga arjaxayaa dalaalatu ishaara laga arjaxaya ishaaratun yacni markaa dalaalatlishaaruhu iyo wadaatu liimaa tii imaaga u saaxiibka ahayd ishaarist yacni markaa baraarujinta u saaxiibka ahayd dalaalatulimaa waatanbiih yurtadaa waxaa laga raali noqonayaa kownuhumaa ahaanshahooda ay yihiin min bacdi daati aliqtidaa dalaalatliqtidaa inay markaa tii iqtidaaga u saaxiibka ahayd inay ka dambeeyaan oo dalaalatuliqtidaaga la arjaxayo hadday iscaaridaan sidaas weeye humaa cala almafhuumi humaa labada markaysagaa dalaalatl'imaag iyo dalaalatlishaaraha cala almafhuumi mafhuumka ay muqadaman waa mid laga marka arjaxayo cala almafhuumi mafhuumka ayaa laga arjaxaya oo haddii markaysaga mafhuuma ay tacaarudaan yacni marka waxaa la hormarinayaa oo la arjaxayaa dalaalatul-ishaaraha ama dalaalatul-imaaga kolba kay caarideen kolba kay iscaarideen waalmuwaafaqatu muwaafaqada ee yacni marka waalmuwaafaqatu muwaafaqadana ay markaa muqadamatun ama markaysa waxaan markaa waa mid markaa la arjaxayo cala almukhaalafati baa laga arjaxaya muqaabilkeeda oo mukhaalafaa baa laga arjaxaya wa maalikun markaysagaa maalik sheikha la yidhaahdo hayru shuduudi cid shaad noqotay mooyaane intii kale waafaqahu way waafaqeen oo mas'aladaa waa ku raaceen waxa uu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye dalaalat alimaa waltanbiih ama dalaalat alishaara hadday mafhuum marka ay tacaarudaan inay mafhuumka ka xoog badan yihiin oo iyaga markaysagaa la arjaxayo sidaasu markaysaga waxaan markaa lainoo tilmaamaya saas si la-eg mafaahiimta laftoodu markay iscaaridaan mafhuum muwaafaqaha ayaa xoog badan oo mafhuum mukhaalafaha markaysaga ayaa daciifsan yacni markaa mafhuum mafhuum muwaafaqaha dabeed la arjaxaya sababta loo arjaxayaana waxay tahay mafhuum mukhaalafaha khilaaf badan baa ku sugan oo culamada qaarkood waxaa bay leeyihin xujo ma aha waxaaba ka mida markaysa waxa dee abu xaniifa ka mida waxa uu leeyahay markaysa waxaan mafhuumu mukhaalafa sidiisaba xujo ma aha ayuu markaa qabaa maadaama uu qabo markaysagaa sidiisaba mafhuum mukhaalafo xujo ma aha uu sidaas yadaa qabo dee mafhuum muwaafaqiyo la isla ogol yahay dee waxay tahay markaa inuu ka xoog inuu xoog badan yahay baa ka dhalanaysa oo ka xoog badan yahay mafhuum mukhaalafay saas yadaaba ka dhalanaysa marka sida loo kala yacni markaa xagga dilaalada iyo xagga markaysaga waxaan markaa xukumka sida loo kala xoog badan yahay adiladu ayaana markaysagaa tarjiixuna ku dhisan yahay bacdi marka ayaa qallibay oo waxay yidhahdeen mafhuum mukhaalafo iyo mafhuum muwaafaqo markay iscaaridaan mafhuum mukhaalafaha la hormarinayaa bay yidhaahdeen marka waa qolada shuduudka uu sheikhu tilmaamayo qolyaha sidaas yidhi iyaguna waxay ku cilleeyeen waxay yidhaahdeen markaysaga mafhuum mukhaalafuhu wuxuu faa'iideynayaa xukum jadiid oo cusub ayuu faa'iideynaya laakiin mafhuum muwaafaquhu xukum hore loo soo sheega unbuu iska sii faa'iideynaya marka waxa weeye midna xukumkiisu waa ta'siis midna waa tawkiid marka maadaama xukumkiisu ta'siis uu yahay kan mafhuum mukhaalafaha waa in la yidhahdo xukum cusub aan hore loo sheeginin mafhuumkaa laga qaadanayo oo leeyahay kaa xukumkiisu sidaas ma ahay waa ka duwan yahay yacni sidaas laga qaadanayo waa in la yidhahdaa isagaa la arjaxaya laakiin qowlkaasi markaisaga waa shaadi jamaahiirtu waxay qabaan yacni sida imaam maalik ku tegey ayay markaa jamaahiiru ahlicilmi qabaan oo ah mafhuum mukhaalafaha inuu isagu adcaf yahay oo mafhuum muwaafaqaha la hormarinayo la arjaxayo ayhumaa marka isaga waxa labada marka yacni dalaalat lishaara iyo dalaalat limaa yani labadaasi cala almafhuumi ay murajaxun murajaxaani waa laba la arjaxayo yani mid kasta oo ka mida yani waa la arjaxayaa cala almafhuumi murajaxaani waa mid marka isaga la arjaxayo weeye cala almafhuumi mafhuumka ayaa laga arjaxa laga arjaxaya waalmuwaafaqatu muwaafaqadana markaysagaa murajaxatun waa mid markaa